bsm اllaahi الرxmaan الرaxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى aalihi وaصxaabihi ajmaciin qaala اlimaamu abu dawuuda sulaymaan bnu lashcaf aلsijistaaniyu raximah اllahu tacaala أwalu kitaabi اlaqdiya xukunnadii iyo aqdiyadii kitaabkooda aqdiyada axkaamteeda caddaynteeda kitaabkeedii waaye kan ayb hada maxaluhu wamabxaثuhu wاlaqdiyaةu waa jamcu qaضaa'in qaضaa oo la jamciyey weeyaan qadana waxaa la yidhaahdaa sharciga huwa اlإkhbaaru bاlxaqi calىa wajhi اlإlzaami bihi huwa اlإkhbaaru bihi huwa alihbaaru bilxaqi xaqi in lagu khabro oo lagu hadlo calaa wajhi alilsaami bihi iyadoo laysku laasiminayo qadiyada xaqeeda in la sheego iyadoo laysku laasiminayo xaqii markii la caddeeyana waa fulintiisaa laysku laasiminayaa waa qadaa la yidhaahdaa alikhbaaru bilxaqi waxay iskaga mid ka yihiin fatwada calaa wajhi alilsaami bihina fatwada iyo waxaa lagu kala saarayaa qadaha fatwada iyada ilzaam lama socdo xugun sharci oo la sheegay leeyahay sheegaas waa bannaan yahay ma bannaana bis bay ku kooban tahay qadaa laakiin xaqiioo la sheegay haddana laysku laasimiyey oo dusha laysu saaray ayb calaa wajhi alilzaami bihi marka waxaa ku kala baxaya qadaha iyo fatwada fatwada marka xukunkii baa laga khabr ayaa la sheegaa ilzaam male ma wadata laakiin iyada qadaha laakiin xukunkii baa la sheegayaa ilzaam buu wataa si kalena waa loo tacriifiyeyo waxaa alqadaa la yidhaahdaa faslu اlkhusuumati bixukmi اllaah sharcigu qada wuxuu u yaqaanaa khusuumadii oo la kala saaro dadkii dooda qabay oo la kala bixiyo bixukmi illaahina lagu kala bixiyo xukunka alla lagu kala saaro haddii marka dad doodsan la kala saaro laakiin xugun allaan lagu kala saarin sharciga qada lama dhaho kaasoo kale labadaas tacriif baa marka sharcan loo sheegay halkan marka aqdiyadaas iyou kaga hadlayaa iyo markhaatiyaalka iyo waxyaabaha ku tacalluqa axkaamtaas ayb waana fardu kifaaya qadaha oo bulshadii meel deggan waa in laga helo dad u kala saaro xaq iyo baatilka ay isku qabsadaan iyo doodaha iyaga dhexdooda ka dhex taagnaado dad u kala bixiyo oo u kala bayaaniyo in la helo weyaan ayb hadday marka waayaan oo la waayo way ku dembaabayaan haddii markaa qaar la helo markaa wax kala bixiyana dembigu wuu ka dhacayaa kuwa kale ayb min furuudi اlkifaayaat ayay ku daraan waa muhim oo masaalix baa ku ayaa ku baaba'ayso haddii aan qadaha la samaynin oo dadkii marka masaalix fara badanoo uga xihan ayaa waxaa ku dhacaya tacطiil baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii طalabi اlqadaa'i qaalinimada raadinteeda xukunka ku soo arooray caddayntiisa qada yacnii inuu wax kala bixiyo qofka uu qaalin noqdaa in la goobo oo la raadiyo xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay baabkan qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa nasr bnu caliyin wa huwa aljahdamiyu qال أخبرنا فضyل بن سليمان وهuو صديق له خطأ كثيiر أخرج xadيiثه أصحاaب الكتب الستة قال xدثنا عمرو بن أبي عمر عن سعيد المقبuري عن أبي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم qاaل نبgu waxa uu yidhi maن wlya القضاء qض qofkii twliyo qضي xugن qofkii maamulo faqad dubixa waa la gowracay bikayri sikiinin midila'aan wax midi a la'aanteed midi la'aan baa la gowracay ayb man weliya alqadaa'a qadaha qofkii qabto faqad dubixa waa la gowracay kaasi bikayri sikiinin midi la'aan baa la gowracay laba macnay culammada ku fasireenoo alwajhu اlأwal waxaa weeyaan ana adabxa inamaa yakuunu fii daahiri اlcurfi bisikiin gowraca sida caadigee la yaqaano midi baa wax lagu gowracaa facadala bihi calayhi الsalaam nebigu waa kala leexday marka kii sakiinta can hayri daahiri اlcurfi yaa looga yaa kaga leexday ayb wuxuuna u leexiyey sanana alcaadati ilaa hayrihaa si loo ogaado si loo ogaado waxaan marka gowracan la sheegayo middi ma ahan haddii la yidhaahdo gowrac si kale ah inay tahay oo qofka markaa looga yacni markaa loogu baqaayo diintiisa iyo yacnii in halaag marka diintiisa ku dhacayo inay tahay oo aynan ahayn halaag isaga markaa jirhkiisa asiibaya inaynan ahayn markaa qofka waxaa adduunyada marka la joogo mididaa wax lagu gowracaa midi la'aanaa la gowracayna yacnii halaaggii qof la gowraca ku dhici jiray ninkan waa ku dhacaye laakiin midi baan lagu qalin baa un laga wadaa ayb waana halaakun fi ddiin wejka labaad culammadu waxay yidhaahdeen midida marka wax lagu gowracayo qofkaa looga raaxeeyaa dhibka marka ninkani midi la'aan baa la gowracay waa qof aan midi lagu gowricin oo halaagiisii lagu dhibay nafta lagu sida qof yacnii aan midi lagu gowricin ama midi aan af lahayn qofka lagu gowracoo kale ama qofka dhagax lagu diloo kale wuu ka dhib badan yahay qofka hal mar laga gooyo xididadaa dhiigga inta laga gooyo dhiig ay ka baxaan wuu ka sahlan yahay marka yacnii ninkan iyo nin la gowracay nin la gowracay baa dhib yar waa macnaheedu ayb midi laguma gowracina wax kalea lagu gowracay waay marka macnuhu man weliya alqadaa'a qado qofkii tawaliyo oo maamulo faqad dubixa waa la gowracay bikayri sikiinin baa la gowracay ayb xadiidkan marka isnaadkiisa mutaabacaadka iyo xasan ayuu iskaga noqonayaa duruq buu ku yimid tirmidina waa wariyey nasaa-ina fi sunani اlkubraa ayuu ku wariyey ayb qaala alimaamu abu daawuuda raximahullah marka taana waxay tusaysaa inaan la raaraadsanin qado maxaa yeeley qadaha dalabkiisu maadaama khatartan ay ku jirto haddii qofka uunan ku ceynoobin markaas meelo kale uga maarmo iyo ay jiraan inuu iska dhaafaafa maxaa yeele waa nooc imaaro ah oo qofka uu doonayo qaala xadaanaa nasr bnu caliyin wahuwa aljahdamiyu qaala akhbaranaa bishr bnu cumar can cabdillaahi bni jacfarin can cabdillaahi bni jacfar almakhramiy can cuثmaana bni muxammadin اlakhnasiyi can اlmaqburiyi wاlacraj saciid bn abi saciid almaqburiy iyo alacraj cabdiraxmaan ibn hurmus can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam qaal nebigu waxauu yidhi man jucila qaadiyan qaali qofkii laga dhigo bayna annaasi dadka dhexdooda looga dhigo faqad dubixa waa la gowracay bikayri sikiinin midi la'aan yacnii ninkaasi nafta nin si xun looga qaaday oo kale wa ee maaha nin midi dhag uu lagu siiyey keliya maahane isaga waa lagu dhibayba waa la dhibay baa laga wadaa dhib aad u culus ah axaadiidtan iyo axaadiidta lamida ayaa salafku qadaha ay uga dheeraa jireen iyagoo ahal u ah kartideeda iyo diinteeda leh nebigu sala allahu yani ayaa salafka qaar badan oo ka mida ay diidi jireen xadiidka sheekha warinayaanaba ka midoo nasru bnu caliyin aljahdami isaga marka qada ayaa loo soo bandhigay markaasuu wuxuu yidhi isuga intaan ka istikaaraysto istikhaaraan aadayaay ii kaadiya buu yidhi markay ku qasbeen waa baxay marka bayna almaqribi waalcishaa ayuu salaatulistikhaaro tukaday markaasuu wuxuu yidhi ilaahu hadday nolosha khayr ii tahay noole hadday nolosha yacnii nolosha aanay khayr ii ahayn ilaahu iska kay oofso sidaasuu marka ku ducaystay cishihiiba marka ma gaarin waa dhintay ayb sidaasay marka ahaa jireen iyagoo ahal u ah qadaha iyo cilmigeeday kartideedana waa ka dheeraa jireen axaadiidtan iyo khatarta ku xeeran iyo waxyaabahaas uga cabsan jireen haddana iyadoo khatartaasi ay ku jirto ayaa haddana waxaa waajib ah ummadda yacni fardu kifaaye ay ku tahay in la helo dad qaaliyaal oo xaq u kala saaro haddii nin walbaa ka ordo waa wada dembaabayaan kulligood haddana labadan xadiid marka macnahaasay tilmaamayaan waana nooc un imaaradii ka mida oo qofku markaasi u gelayo waxaa dhici karta marka qofku inuu cilmigeeda leeyahay laakiin kartideeda ay ka maqan tahay ka noocaasoo kale xataa inuu ka dheeraado haddaad cilmigii qaalinimada leedahay laakiin kartidii kaa maqan tahay iska dhaafagelin oo xadiidka nebigu uu yidhi sala allahu calayh ali wasalam abudar oo diintiisa la og yahaybu wuxuu ku yidhi innii araaka daciifan anuu waxaan kuu arkaa inaad taag daran tahay laa tawallayanna ha maamulin maala yatiimin agoon maalkiisa ha maamulin adigana waxa uu yidhi markaa laba qofoodna ha kala saarin abuudar marka nin diin lahoo cilmi lahoo uu ahaa saxaabada saabiqiintuu ka mid ahaa alimaamu dahabi raximahullah wuxuu yidhi macnaheedu waxaa weeyaan ilmaha maa abudar madhab wuxuu qabay qofku inaanu xoolo yeelo karin xoolo isaga marka hantidiisa ka badan daruuriyaadkiisa ka badan inuusan yeelo karin laabudda inuu sadaqeeyo inay tahay wاladiina yaknizuuna الdahaba wاlfidaةa walaa yunfiquunaha fii sabiili اllaahi ayaa isaga uu sideeda ku wadi jiray marka maal agoon hadduu tawaliyo waxaa laga yaabaa kulligiis inuu sadaqo u baxshado yaa laga cabsanayaa marka qofku haddii marka ama dhinac tashadud nooc tashadud ah masaa-isha qaar uu ku ad adag yahay oo kale lagana yaabo dadka inay ku dhibtoodaan oo kale hadday jirto inuu iska dhaafo qaalinimada ayb macnahaas imaamu dahabi siyarka uu ku sheegay ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alqaadi qaaliga yuqdiu gafaayo ninka qaaliga ee gafaayo ee qadiyada ag marayo ayb qadiyadii markaas ku gafaayo ayb qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xadثna محaمد بن xaسان السمتي whuو صدوq لyin الxadيiث qال xadثna khلف بن khليفة عن أbي hاشhiم ayb الrumani أbو hاشhiم الrumani ayaa la yhaahdaa ثiqة أkرج xadيiث أصxaaب الكتب الستة عن بن burayدةa whuو cabdاللahi بن buraydة ثiqة أkرج xadيiث أصxaaب الكتب الستة عan أbيهi burayدة بن الxusayب waay can الnabiyi salى اllahu عalيyه ali wasalam qaal nebigu waxa uu yidhi alqudaatu alaaatun qaaliyaalku waa saddex waaxidun fi ljannati waaxidun mid fi ljannati jannada dhexdeedu ahaaday waa ahlujanno wahnaani labana fi nnaari naartay ahaadeen dhexdeeda faama aladii fi ljannati qaaliga jannada ku sugan farajulu nin weeyaan carafa alxaqa xaqa gartay faqadaa bihi kuna xukumayna xaqiina waa yaqaanaa isagoona ku xukumay waa kan ahlujannada warajulun ayb warajulun iyo nin carafa alxaqa xaqa gartay fajaara jowr falay filxukmi xukunka dhexdiisa ku jowr falay fa huwa isagu fi naari naarta dhexdeedu ahaaday iyo warajulun nin qadaa linnaasi dadka u xukumay dadka kale u xukumay calaa jahlin jahli korkeeda ku xukumay dadkii fa huwa fi nnaari naarta dhexdeedu ku jiraa kaasi marka qudaaddii saddex baa loo qeybiyey mid waa ahlujanna mid labana waa ahlunaar labada midka ahlujannaha ah waa nin cilmigii iyo iyo cadaaladdii isku helay waana cilmina waa u leeyahay wuxuu ku xukumaya sharci alla inay tahay wuxuuna ku xukumayaa waana waana xukumay oo waa fuliyey cilmina waa u yeeshay waana fuliyey waa ninka ahlujannada labada kalena waxaa lagu tilmaamay inay yihiin iyagu mid xaqii gartay aan ku camal falin oo aan wax ku xukumin kan saddexaadna waxaa weeyaan mid isagu xaqa aanba garaninoo jaahil ah oo iska xukumay jahli wax ku xukumay waa ahlunaar diinta wax ku xukumaa lama dhihi kara marka kaasoo kale qaadida jaahilka ah diin iyo sharci waxba kuma xukumo liannahu laa yadrii waxaan inay sharci yihiin inaynan ahayn qof diin wax ku xukumayana nebiga ahlunaar waayo ma uusan dhahayn ayb saddexdan baa marka loo kala qaybiyey shaykhulislaam ibnu taymiya khnaa-iyada wuxuu leeyahay waman takallama fi ddiini ka masaladan qaadaa keliya uma taalno qaaliga iyo muftiga labadaba waa u taallaan qaaliga iyo muftiga iyo midka dadka ka hadlo oo yacnii iyagu marka dadka ama tajriix iyo tacdiil uga hadlayaba labadaba way u taallaa markaa wuxuu leeyahay waman takallama fi اddiini qofkii diinka ka hadlo bigayri cilmin cilmi la'aan waman takallama fi اddiini qofkii diinka ka hadlo bigayri اlijtihaadi almusawiqi lahu اlkalaama ijtihaad inuu mas'alada ka hadlo ama xukumo iyadoon oo u bannaynayo aan jirin qofkii ka hadlo diinka wa akhطa'a gafo fainahu kaadibun waa beenlow aaimun dembaabay كما qال النبي sلى الله عليه لي وsلم siduu nbigu yidhi في الxadيiث اlذي في الsuنن xadiiثka sunanka ku sugan can buraydaةa عan النaبي slى الlaه عليه لي وsلم alqudaaةu ثaلaaثaة xadiiثkan u keena marka ninkii diin xalaali xaaraan ka hadlo isagoon cilmi u lahayn aaladeedii اجtihaadkeeda aan haysanin tan buu ku jiraa waa been buu sheegayaa liannahu waaqicii sharciga wax khilaafsan buu ku hadlaa taas waa mid ayb fahaada اladii markaa wuxuu yidhi qudaadu marka xadiidkaa buu sheegay alqudaatu alaaatun fahaada اladii yajhalu midka dambe waa marka midka ka jaahilka ah ayb fahaada اladii yajhalu wain lam yatacamad khilaafa alxaqi midka jaahilkaa isagu inuu xaqa khilaafay yownanba u qasdine fahuwa fi naari buu isaguna ku jiraa naarta bikhilaafi اlmujtahidi mujtahidkii gefay waa ka duwan yahayse alladii qaala fiihi الnabiyu salى اllahu عalيه ali wasalam nebigu uu ka yidhi ida اjtahada alxaakimu faasaaba falahu ajraani wain akhطa'a falahu ajrun fahaada jacala lahu ajran ajar buu nebiga u yeelay kan maca khaطa'ihi gefkiisa lala qabo liannahu ijtahada maxaa yeele waa ijtihaaday fataqa allaha mastaطaaca allow ka cabsaday intii uu awoodayo bikhilaafi man qaضىa bima laysa lahu bihi cilmun watakallama biduuni اlijtihaadi اlmusawiqi lahu اlkalaama waxaa ka duwan kan cilmiga u lahaa wixii qudradii alla siiyey ayuu alla uga cabsaday intii tabirtiis ah laakiin midkan isagu lamaba siinin waa iskallifay waxbuu xukumay waxbuu fadwooday waa ka duwan yahay marka way kala duwan yihin kamaa fi اlxadiidi can ibni cabbaas saddex xadiid buu isku xiray fiiri meeshan kamaa fi اlxadiidi can ibni cabbaasin can الnabiyi salى اllahu عalayه ali wasalam annahu qaal man qaala fi اlqur'aani bira'yihi falyatabawa maqcadahu min الnaar o kamaa qaala sal l slm ninkii yacnii naarta ninkii qur'aanka ra'yigiisa ku fasiro naqli iyo cilmi la'aan meeshuu naarta ka geli lahaa diyaarsano saddex xadiidoo marka isku xiran wa midkan qudaaddii buu kala saaray hal waa ahlujanno labana waa naar mid wuxuu naarta ku galay cilmigiisii ayuuna wax ku xukumin midna naarta wuxuu ku galay waa ismaqiiqay oo jahli ayuu wax ku xukumay kan dambe walow yownanba u qasdin diinta inuu ku xadgudbaba yaanu u qasdine laakiin waxaa lagu haystaa isaga maxaaba kugu kalifay shaqadaada ma ahayn min xusni islaami ilmari tarkuhu maa laa yacniih ayb shaqadaada maaha taa wuxuuna soo dhexgeliyey shaykhulislaam ibnu taymiya dadka diinta ka hadlo dhan ama mufti ha noqdo ama ha noqdo qaali bal mararka qaarkood ibnulqayim wuxuu isgarab dhigay muftiga iyo qaaliga marna qaaligaa daran marna muftigaa daran iclaamu lmuwaqixiinka marka labadoodaba axwaashoodu axwaal aad iyo aad u daran wa ma isfaaruqayaan marka xadiidkan qaali in la haysta ha u malaynin dadka waxaa ugu daran weliba qaaliga dadka acraabdooda ka hadlo meelo kale saasuu ibnu taymiya uu leeyahay walidaalika waxaa la yidhahdaa dadka dadka ka hadlaayo tajriixan wa tacdiilan waxaa laga rabaa cilmi iyo cadli labadaa in laga helo cilmi iyo cadaalad marka xadiidkaas waa mid kan hadda aan matniga ku hayno kitaabka ku hayno iyo wuxuu isku xiray ida ijtahada alxaakim fa asaaba falahu ajraani ninkii inta ijtihaado qadiyadii ku dadaalay laakiin gafay ahalna u ahaa asagoo hal ajar baaba la siinaya ka kalena labo waa uuna keeni doonaa abu daawuud laftirkiisa xadiidkaas amaa ninka jaahilkaa isagu kor hadduu asiibo iyo haddii uu gafaba waa dembiile waa aafin dembaabayo been sheegayo kaana marka wuxuu ka qaatay man qaala fi اlqur'aani bira'yihi maxaa yeele wuxuunan cilmi u lahayn oo yaqiin u haynin buu daba ordaya walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina samca wاlbasra wاlfu'aada kulu ulaa'ika kaana canhu mas-uulan baa alla yidhi wahaakada marka alqowlu cala اllahi bilaa cilmin muxaramaadka waaweyn buu alla ku daray subxaanahu watacaala ayb qul inamaa xarama rabbi alfawaaxisha maa dahara minha wmaa baطna wاlإثma wاlbagya bغayri اlxaqi وأn تشhrikوا bاللahi ma lam يuنزل bه سuلطاaنا وأn تقuلوا عlى الlahi ma laa تaclamuun وlaa تقuلوu لma تaصف أlسiنaتكm الkdب hada xalaaل وhada xaraaم لتftarوu calى الlahi الkdب marka waxaasoo dhan saasay gelayaan qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi whada أصxu شhayءin marka iبnu تaymiya ikhnaaiyada wuxuu u keenay xadiidkan wuxuu ka hadlaayey ninkan ikhnaa'i la yidhaahdo oo isagu mas'alo shaddu raxli ilaa ziyaarati اlqubuur mas'aladeedu ka hadlaayey markaasuu wuxuu uga hadlaayey marka insaaf la'aan iyo cilmi la'aan isaga wax uunan dhihin ibnu taymiya ay intuu iska soo naqliya buu naqdinayaa marka nacam jawr waayuu leeyahay cadaalad maaha waxaa nacam qofku markuu hadlaayo inuu cilmi inuu ku hadlo insaafna ku hadlo khasmigiisa warkiisa intuu halkan dhigo wixii uu kala baxaayo markaa uu radinayo uu naqdiyo laakiin war uunan dhihin haddii maanta dhan la sarrifo ayb waxyaabahaasuu marka u keensaday qaala abu daawuud wahada asaxu shayin fiihi yacnii xadiidkan alqudaatu alaaatun wax ku soo arooray kan ugu asaxsan waa kan yacnii xadiida bni burayda alqudaatu alaaatun ah buu u jeedaa meeshaan marka waxaa u baahan qaaligan jannada gelaayo ee nebigu yidhi waa nin cilmigana leh cilmina leh kuna camal falay cilmigiiyo wax ku xukumay shuruuda laga rabaa isagu waa halkee abu daawuud meelo kale nooguma keenaayo shuruuda bkhilaafi imaam اlbukhaari imaamu اlbukhaari isagu shuruud اlqaadi baab dhan buu u baabaysta baabu man yastawjib اlqaضاء buu yaa qaalinimada waajibsado ayuu ka hadlay qadaha marka yani qaaliga shuruudaha iyo waxyaabaha laga rabo yaan wax yar ka taataabanaynaa marka awalan marka ahlucilmiga shuruud اlqaadi bay ka hadleen inuu muslim ahaado nin inuu yahay xor inuu yahay waa iska macruuf ayb qaala alimaam alcizu bnu cabdisalaam cizu bnu cabdisalaam waxa uu yidhi wadalika ana alwilaayata lahaa shardaani wilaayada ama qaalinimo ha noqoto ama mas-uuliyaddu laba shardi bay leedahay alcilmu biaxkaamihaa wilaayada shuruu laba shardi bay leedahay axkaamteeda horta in la yaqaano halkaa marka maxaa ku baxay nin aan axkaamtii qadaha aqoonin qaalinima noqon karo haddii uu noqdo ee uu wax xukumaayana saxba hadduu doona ha ku xukumee waa gefsan yahay waana aatim beenaalo ah mana la dhihi karo ninkaasi qaaligaasi sharcigu wax ku xukumaa ma la dhihi karo leanna wuxuu wax ku xukumaa sharci min ra'sihi ka yimid haddii weliba uu u maleeyo waxa uu xukumaayo inay diintiiba tahay isagoo jaahila xukunka uu ridana uu leeyahay shareecada saasay qabtaa uu dhahaayo wuxuu khatar u yahay marka xukunkiisu inuu noqdo alxukmu اlmubaddel xukunku saddex nooc waay xukunka ibnuاlqayim sida uu sheegay kitaabu ruux ibnu taymiyana uu ku sheegay alfurqaan bayna owliya raxmaan owliya shayطaan saddex nooc waaya xukunka alxukmu اlmunazal wاlxukmu اlmu'awal wاlxukmu اlmubaddel ayb saddexdaas nooc waaya xukunka alxukmu اlmunazal waa xukunka alle rasuul ay ka hadleen oo soo degayba waa qur'aanka iyo sunnada si cad ugu cad alxukmu اlmu'awal waxaa weeyaan xukunka ijtihaadka lagu keeno ahlucilmiga waa ijtihaadayaan qur-aanka iyo sunnada ay ka ijtihaadayaan markaasay waxay keenayaan marka axkaam waa kutubtan fiqhiga axkaamta noogu qoran waa midda nebigu leeyahay ida اجtahada alxaakimu faasaaba falahu ajraani imaa laba ajar imaa hal ajar ay leeyihin iyagu hadday gafaan gefka ma la raacay la hal ajar bay leeyihin maxaa yeele waxyaahal u yihiin baabkaas kan saddexaad waxaa la yidhaha alxukmu اlmubaddel xukunka mubaddelka waxaa weeyaan qofku inuu xukun inta xukumo biduuni ijtihaad iyo cilmi la'aan ee markaa uu yidhaahdo xukunkii alla waa kan diintaasaan qabta nacam qadiyaduu xukumayaa dad buu xukumayaa warshiiqo waa sidee sharciga ilaahan idinku kala saaro diinta anaysaan qabto mana yaqaano kaasi marka qadiyada uu xukumay diintu haddaynan waafaqsanayn waana sharcigii ilaahay uu leeyahay waa mubaddel xukunkiisa waana saddexda nooc kan la dhaliilay ugu daran waana wixii yahuudda ay samay jireenoo intay wax sameeyaan oo ay axkaamtii alla ka tageen oo axkaam kale keensadeen ayay waxay dhihi jireen haadaa xukmullah iyaga waxay maskaxdooda ka keeneen bay xukmullaahi dhihi jireen aad in laysaga ilaaliyay marka ay rabtaa arrintaas shardiga koowaad marka cizi bn cabdisalaam wuxuu yidhi alcilmu biaxkaamihaa waalqudratu calaa taxsiili masaalixihaa wa dar'i mafaasidihaa shardiga labaad waxaa weeyaan awood in loo leeyahay xukunkan masaalixda ka dhalanaysa in la taxsiilin karo mafaasidda ka dhalan kartana in la riixi karo yani xukunkiisaan masaalixda mafaasid wixii ka dhalan karo waa inuu dareemi karo uu ogyahay wاlqudraةu calىa taxsiili masaalixihaa wa dar'i mafaasidiha xukunka masaalixdiisa iyo wixii kale imaan karoon looba helinba inuu kala celin karo awood oo u leeyahay waqad nabbaha calayhimaa yuusufu calayhi salaam buu yidhi nebi yuusuf baana baraarujiyeyoo waxa uu yidhi qaala ijcalnii calaa khasaa'ini اlardi innii xafiidun caliim cilmigii qudradii halkaas ku sheegay faidaa fuqida shardaani labada shardi haddii la waayo xarumat اlwilaayatu wilaayadu waa xaaraam markaayb damiiri isaga waxa uu yidhi falaa tasixu towliyatu اljaahili biاlaxkaami الsharciyati shardiga kooda marka waa cilmigaas cilmiga marka haddii la waayo jahli baa imaanayo jaahil yacni in axkaamtii sharciga ahayd loo dhiibo ma ansaxayso iyo wa turuqiha almuxtaaji ilayha waliannahu laa yasluxu lilfatwa falqadaa'u owlaa fadwada ayaa nin jaahila ounan u habboonayn qado maxaad u malaynaysaa kaba daranba sidaasuu yidhi alimaam ibnu اlqayim iclaamu lmuwaqiciinka cilmiga intaanan ka tegin waxa uu yidhi qaaligan marka cilmiga laga rabaa waa noocmo walaa yatamakanu اlmuftii wala alxaakimu min alfatwa wاlxukmi biاlxaqi ila binowcayni min alfahmi qaaliga iyo muftigu yani xaakimka iyo muftigu yacni ma u suurtogeli karto inuu gaaro fatwo saxa iyo xukun sax ah oo xaqa uu wax ku xukumo ilaa binowcayni min alfahmi laba noocoo fahmi maahani axaduhumaa kan koowaad waxaa weeyaan fahmu اlwaaqici waaqica uu xukumaayo qadiyada uu xukumaayo inuu fahamsan yahay wاlfiqhu fiihi inuu fahamsan yahay wastinbaaq wاlfiqhu fiihi واstinbaaطu cilmi xaqiiqati maa waqaca biاlqaraa'ini واlamaaraati wاlcalaamaati xataa yuxiiطa biha cilman tan koowaad wuxuu leeyahay waaqica uu jawaabayo ama waaqaca uu xukumaayo ama qadiyada uu xukumaayo inuu fahamsan yahay fahm daqiiq ah inuu fahamsan yahay waana miday usuuliyiintu dhahaan alxukmu bishayi farcun can tasawurihi shayga intaan xugun la saarin horta waa in la tasawuro dihniga lagu sawiro laba qadiyadba qadiyadaa laysku haystaa waa inuu fahamsan yahay horta qaaliga qadiyadan waxay tahay hadduunan fahamsanayn dad fahamsiiyey inuu doono ayb ilaa qaaligu isaga waxaa loo keenayaa umuuro dadka oo dhan ka kala dhexdhacayo qaar baa caafimaad ku saabsan qaar baa waxay ku saabsan tahay ganacsi qaar baa xoolo iyo beero ku saabsan qolo walbaa marka wixii uu fahamsan yahayna isagaaba fahamsan wuxuunan fahamsanayn in horta suuradeeda helaa markaa kadib ayuu takhriijin karaayo abwaabta fiqhiga baabka uu la aadi lahaa markaasuu fahmayaa laakiin haddaan la fahmin baabka uu ka takhriijinayo maba fahmaayaba masalo fiqhigan asalkeeda koowaad waxay ta horta in la fahmo uma baabka ay gelayso in la ogaado kadib baa marka baabkii laga baari karaa haddaan baabkii la fahmin wax la baaraa ma leh والنوع الثاني نوca labaad wuxuu yidhi فhم الwاaجiب في الواaqiع وhuوa فhم xukم اللahi الذي xakma bه في kitaaبihi أو عalى لساaن رasuuلihi صلى الlaه عليه لي وsلم في hada الwاaqiع tan labaad waxay tahay inuu yaqaano cilmigii iyo فiqhigii waaqicaan alle iyo rasuul ay ugu talagaleen in lagu xukumo midna marka waa cilmi شharci midna waa tasawur ayuu ku dhisan yahay labadaas marka in dadka ifraad iyo tafriid bay ku kala sameeyeen qolo waxay yidhaahdaan fiqhulwaaqica bisun hala raacraaco oo qofka haddaanu waxay ka dhigayaan culummada dad juhaal iska ah oon waxba fahmi karin oo waxay leeyihiin kutub yacnii yani kitaabba marka baalal guduudan unbay kor fadhiyaan bis laa yadruuna wax kale ma garanaya oo joornaallada iyo idaacaadka iyo lama socdaano marka maxaa la weydiinaa qof saas ah buu leeyahay asal ma aha isagu kan waa qadiyad unbaa lagu gaaraa ninka caalimkaa lagama rabo inuu joornaallo akhriya waxaasabkuma ah qadiyada laysku haysta ninka caalimka marka loo keeno waa loo sharxayaa waa la fahamsiinayaa qadiyada markuu fahmo kadib sharcigiisaa u raadinaya laakiin adiga waaqici baan aqaan joornaallaan akhristaa waxma ku xukumi kartaa marka si kasta hadaad waaqici u fahamsan tahay xukunkii allah maq ayaa kaa maqan ma haysid marka labada marka in laysku helo waa daruuri labadaasaa marka alimaam ibnu اlqayim iclaamu lmuwaqiciinka uu sheegay marka waaqici iyo waxaa laysku dabaqayaa marka iyo iyo fiqhigii ayaa laysku daboolaa markawax saxiixaa soo bixi kara marka hadduu qofku qof ahl u ah uu yahay alimaamu اlbukhaari kitaabu اlaxkaam baabun mataa yastawjibu rajulu اlqadaa'a ayuu baab ka dhigtay ibnu xajar baa marka wuxuu sheegay qaala abu caliyin اlkaraabisiyu saaxibu shaafici waxa uu yidhi fii kitaabi aadaabi اlqadaa'i lahu shardigii marka shuruud اlqada buu halkan sheegay laa aclamu bayna alculamaa'i miman salafa culimmadii hormartay anuu khilaaf kama ogi buu yidhi khilaafan ma ogi laa aclamu bayna alculamaa'i miman salafa khilaafan anna axaqa annaasi an yaqdiya bayna almuslimiina ninka ugu xaqnimo badan inuu muslimiinta kala xukumo inuu yahay man baana fadluhu qofka fadligiisu muuqday wa sidquhu runtiisu muuqatay wa cilmuhu cilmigiisu muuqday wa waracuhu waraciisu xalaalmiiradnimadiisu muuqday qaari'an likitaabillaahi kitaabka alle yaqaano akhrin karo caaliman biakari axkaamihi qur-aanka axkaamta ku jirtaa badankeed yaqaano axkaamtaa marka waa maxay yacnii wuxuu yaqaanaa axkaamta qur-aanka aayaadka naasikha iyo mansuukha qur-aanka iyo caamka iyo khaaska ku jira mudlaqa iyo muqayadka mujmalka iyo mubayanka naska iyo daahirka iyo mu'awalka iyo kulli waa yaqaanaa bale aayaadkaas axkaamta qaari'an likitaab illaahi caaliman biakari axkaamihi caaliman bisunani rasuulillahi sal slm nebiga sunnooyinkiisana yaqaano xaafidan liakarihaa badankeed yaqaano xafidsan ayb oo iyadana axaadiidta axkaamta inuu yaqaano waa inuu xaafid yahay shardi ma aha keliya waxaa la rabaa laakiin inuu mustaxdir yahay kitaabka oo xadiidka ku jiro inuu yaqaano uu la soo bixi karo ayb wakadaa wuxuu yidhi marka aqwaali asaxaabati saxaabada aqwaasheedana inuu yaqaanaa la raba aqwaalu asaxaaba bilwifaaqi waalkhilaafi saxaabada waxay isku waafaqeen iyo waxay isku khilaafeen inuu kala garanayo maxaa loo dhahayaa sidaas saxaabada waxay isku waafaqeen inaad taqaan waayo haddii si aadan u xukumin wax iyaga ijmaacooda khilaafsan si aadan u xukumin khilaafkoodana waa inaad barataayo saadan uga dhex bixin ilaa cilmiga iyagunbuu ku dhex jiray saxaabada masaladu hadday shan qowl iskugu khilaafeen waxay ku ijmaacsan yihiin qowl lixaad inuusan meesha ku jirin usuulka waa lagu baaraa ijmaacaad marka ijmaaca ay ka hadlaayaan waxay yidhaahdaan mas'alada saxaabada haddii shan qowl ay iskugu khilaafeen qowl lixaad tarkigiisaa lagu ijmaacsan yahay hadaa meesha marka la timaado khatar waa waa diidayaan ahlucilmiga wa aqwaali fuqahaa'i taabiciin fuqahaau taabiciin aqwaashooda inuu yaqaano wax ka yaqaano alaqali meeshuu ka baaran lahaa xataa inuu yaqaan waayo hadaanu xafidsanayn waxaan kutubta uu ka baaraayo inuu markiiba la soo bixo nin wax baari kara inuu yahay yacrifu saxiixa min asaqiimi waxaa saxiixayo wax daciifka inuu kala garanayo yatabicu fi nawaasili masaa-isha cusubna wuxuu raacayaa alkitaaba kitaabka ayuu kaga qiyaasanaya fain lam yejid haddaanuu helin fasunan sunnooyinka fain lam yejid hadduusan helin camila bima اtafaqa calayhi الصaxaaba waxay saxaabada isku waafaqeen ayuu ku camal falayaa fain ikhtalafuu hadday saxaabadu iskhilaafeenna famaa wajadahu ashbaha biاlqur'aani waxaa qur-aanka ugu ekaanshada badan qowlka qur-aanka u dhow ayuu qabsanayaa uma bisunnati u dhow haddana uma bifatwa akaabiri الصaxaabati camila bihi waxaa ku camal falaya wayakuunu kaiira اlmudaakarati wayakuunu wuxuu ahaanayaa qaaligu inuu ahaado laga rabaa kaiira almudaakarati nin cilmiga la socdo oo kutubta baaraya wax akhris badan ayb maca ahli اlcilmi oo la mudaakaroodo dadka beledka jooga ahlucilmiga inuu qadaayaadka iyo fiqiga iyo masaa-isha inuu la baaro oo la mudaakaroodo wاlmushaawarati la showridooda inuu badiyo lahum ahlucilmiga maca fadlin wa waracin fadli iyo waracna inuu leeyahay wayakuunu xaafidan lilisaanihi nin carabkiisa ilaaliyana inuu yahay wa badnihi calooshiisa xaaraanta inuu ka ilaaliyo wa farjihi inin ilaaliyo nin waxuu rabo soo gaaro dhab siisanayo lama rabo nacam dadka qaali uma noqon kara allahuma saal fahiman bikalaami alkhusuumi dadka doodaayo warkooda dhuuxi karo oo nin maskax badanoo fahmi karo ah illee qaaliga mararka qaar waxaa la raba inuu qaraa-in wax ku xukumee mararka qaar baan markhaati lahaynin yemiintu cuslaanaysaa dhaartii qaraa'in marka inuu isticmaalo waa ku qasban yahay qaraa'intu ibnuulqayim kitaab dhan uu ka alifay alطuruqu اlxukmiya fi siyaasa sharciya la yidhaahdo diinta ilaahayna wuxuu leeyahay xuquuqda ma dayacaysa haddii markhaati la waayo mararka qaar waxaa laga yaabaa markhaati in la waayo ninkan xaqiisii ma layska duudsiinaya markhaati ma lehe waxaa laga yaabaa marka markhaati jaban iyo qariino laysku kabay waxyaabaha in inta laysku daro qaaliga cilmi uga soo baxo wax ku xukumo haddii la yidha ayaan sidaa la yeelin xuquuqdii baaba dayacmaysa meelo badan marka iclaamulmuwaqiciin kale ibnulqayim aad ugu sheegaa ayb masaa'il noocaas oo badan baa imaan karto shahaadatu sibyaan iyo mararka qaar shahaadatulmar'a iyo haddii wax kale la waayo kale iyo xaalaad marka qawaaciddii caamka inta laga baxo qaraa-in darteed wax lagu xukumo waa iska dhici kartaa marka inuu waxyaabahaas marka si uu qofka u dareemo waa inuu qofka warkiisa fahmi karo dadka usoo isagu marka u kala saarayo فhma بكلاaم الkصuم ثuma laabuda an yakuna caaqilan inuu caaqil yahana waa qaصab nin cilmi badanoo laakiin caqli saas aan meesha ku haynin qaalnimo noqon kara maa'ila can الhawىa nin hawada ka leexda leexsanna inuu yahay waxay naftiisa jeceshaaba nin iska sameeya laga rabo uma qaala abu calin الkaraabiisi markuu intaa sheegaybu wuxuu yidhi وhada وin kunaa naclamu أnahu laysa calى wجهi الأرضi أxad yجmc hadihi الصفaaت ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم waxaan la soo sheegay waxaan ognahay wakhtigeennan qofay u dhammaystirnaatay inaan la helaynin laakiin ninka ugu dhowaanshada badan dadka sifaadkan ayaa la soo qabanaya oo layska tega la dhihi maayowaana midda fuqahadu ay yidhaahdaan qaadi daruura qaadigu maalan laabudda inuu mujtahid yahaa qasab shuruuddiisa waxaa ka mid inuu mujtahid yahay zamankan yani waxaan aragnaa mujtahid hadda ma hayno anaga ama waa yaryahay hadduu jiraan ayb waxaa laga yaabaa marka mujtahidkii inaan la heli karin ee waxaa la heli karaba un ay tahay nin aqwaasha culummada inta ku baxo ii fiiriyo aqwaashii culummada keeni kara maanta ka haddii la helaa nasiib la leeyahay ilaahay agtiisa mustaxiil kuma aha inuu mujtahid soo bixiyo ma dhahayn annagoo mustaxiil laakiin waaqacan uu ka warramaynaa keliyan macalasaf yani waaqacan iyaan ka warramayna marka waaqici haddii la waayo marka qof oo waxa ah mujtahid haddii la waayo muqalid waa laga dhigi karaa isagu wax fahmi karo wax yaqaano oo a'immadii hore isagu cilmi saxiixa inta ka soo rari karo markaa muqalid ba iska ahaaday isagaa wax xukumayo qaadi daruurana la yidhaha midkaasi daruuradaa keentay haddii hayruhu la helaayona hayrkaa wax xukumayo taasaa marka kaanahu inuu taa ishaarayaad moodaa ayb iclaam ulmuwaqiciinkana mas'alo u guntayn baabkan tan aan hadda ka hadlayna laftirkeeda waxa uu yidhi hal tajuuzu اlfatwa bitaqliid taqliid ma lagu fadwoo karaa saddex qowl baa ku jirta qowl dhahaya haa iyo qowl dhahaya maya iyo qowl dhahaya haddii la waayo cid markaa mujtahidoo fadwoota haddii la waayo lidaruurati waa bannaan tahay kaasaana asax a buu yidhi ibnuulqayim uu rajaxay xoog u yeelay maxaa yeelay baahidii masaalixda baa la weynaya haddii la yidhaha qaalli sidii shaafici oo kale intaan ka helno wax qaallii ma cayinayno dadka ayaa kala saaraya maalin walba ishaysto oo isku dheggan marka daruurada unbaa marka keenaysa ayb shuruudda qaadiga sidoo kale waxaa ka mid a luqada carabiga ee wax lagu istimbaadayo ama wax lagu akhrisanayo inuu fahamsan yahay ayb wa an yakuuna caarifan biusuuli اlfiqhi usuulfiqiga inuu yaqaano waa qasab usuulfiqiga wax kale maahane qiyaaska iyo tacaarud cinda yani nusuusta markay tacaaruddo iyo nusuusta meelaha lagu kala xambaaraya iyo inuu fahamsan yahay taasna culimmadii salafkaa sheegeenoo ibnulmubaarak baa waxaa la su-aalay mataa yaqdi rajul ninku goormuu qaalin noqon karaa wax kala saari karaa sidaan buu yidhi marka idaa kaana caaliman biاlahar basiiran bira'yi idaa kaana caaliman biاlahari hadduu aharka caalim ku yahay naqliga basiiran bira'yi ra'yiguna oo aad u yaqaano aragti dheeryahay ra'yigaas marka ibnuulqayim baa fasirayo waxa uu yidhi culummadu ra'yiga waxay u jeedaan alqiyaasu saxiix qiyaaska saxiixa waalmacaanii axkaamta macaanidooda waalcilal axkaamta cilla waa la cileeyaa inteeda badan axkaamta waa macquululmacnaa shaygan haddii macquululmacnaa uu yahay cilladii lagu cileeyey waa inuu qofku fahmi karo cilladii marka masaalig bay rabtaa masaalikulcilla baab la yidhaahdo cillada lagu soo saaro ama mansuusa waaye ama waa lagu ijmaacsan yahay ama tanqiixaa lagu keenay wahaakada ama dawaraan alwujuudi aw alcadami ilaa marka tobaneeya meelahaasay gaarsiiyaan masaalikulcilla inuu heli karo haddana baab kaloo ku xigo qawaadix la yidhaahdaa jiro qiyaaska qawaadixda ku soo aroori karto abwaabtaasoo dhan marka qiyaaska ku saabsan inuu aqoon u leeyahay basiiran bira'yisaas bacdu naas marka ra'yi haddii la yidhaha waxay moodayaan kii madmuumka ahaa keliya ra'yigu marka madmuum iyo iyo wuxuu leeyahay mamduux kan mamduuxa halkan lagu sheegay ibnu cabdilbar jaamicu bayaani ilcilmi wa fadlihi ayuu ra'yiga labadiisa nooc kale sheegay wax kastoo selafka ka soo arooray marka oo fii dami ra'yi ah waxaa lagu xambaarayaa midka aan ku dhisnayn cilmiga kan la ammaanayoo sidaanoo kale laleeyahay laabudda an yakuuna basiiran bira'yina waxaa lagu xambaarayaa midka istimbaadka loogu baahi badan yahay hadda dadka iskaba dhaaf yani sidaani dad hadda masaa'il waaweyn ka hadlaa jiro oo haddii la yidhaahdo kitaabka niihow qaadee bal soo faham masaa'il marka usuul iyo kitaabku markuu gale aan fahmi karin oo iska dhigaaya culummada yacnii maahan yacnii ma ka hadlayna inu isagu waxaan keena iyo inuu sharxo iyo ma laga hadlaye culimmadu markay ka hadlayaan qiyaaska iyo anwaacdiisa iyo naqdigiisa iyo waxyaabaha markay ka hadlayaan warkooda ma fahmi karo maca daalika nasaba nafsahu qaadiyan naftiisu marka wuxuu ka dhiga qaali ayb aaday khatar u tahay ama qaali dadka dooddooda kala bixiya ha noqdo ama mid xalaali xaaraam ka fadwooda ha noqdo ama mid dadka ka hadla ha noqdaba eh marka qaaligu cilmigaana ka horeeya ninkii rabo waxa barta waa sahlantahay dariiq laakiin si fudud qofka u soo gelaayo waa ku halaagsamaya sidaasaa marka alimaam ibnu اlqayim iclaamu lmuwaaqiciinka uu ku sheegay qadaha marka shuruudahaas uu leeyahay qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaana cubaydاllahi bnu maysara wahuwa alqawaariiriyu qaala xadaana cabdاlcaziiz yacni bna muxamed whuwa الdaraawardiyu qaala akhbaranii yaziid bn cabdillaahi bn اlhaad can moxamed bni ibraahiim can busr bni saciidin can abi qays mowla camr bni اlcaas can camr bni اlcaas qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam idaa xakama alxaakimu xaakimku hadduu xukumo faijtahada uu dadaalo faasaaba uu asiibo falahu ajraani laba ajar buu leeyahay ajru اlcisaabati iyo ajru اlijtihaadi wإdaa xakma hadduu xukumo faاجtihada uu dadaalo faakطأa uu gafo falahu ajrun ajar buu leeyahay ajru اlijtihaad weeyaan marka amaa isaabadii baa ka maqan ma asiibin ilaan isagee dembina ma leh marka haddii la yidhaahdo kullu mujtahidin musiibun mujtahid kastaa waa musiib yacnii xaqan waa sax oo xaqu waa maxay wixii isaga lagu addoonsaday ee la amray waa la yimid waa musiib marka ama hal ajarama labuu ka helaya kullu mujtahidin musiibun haddii la yidhaahdo laakiin isaabatan yacnii min jihati isaabati اlxaqi xaqa asiibitaankiisa mid kastaa waa saxsan yahay taas sax ma aha maxaa yeele xadiidkan baa macno beelaya faakhdaa baa marka macno beeli lahayd waida ijtahada faakhdaa baa meesha ka baxayso marka mujtahid kastaa marka la fiiriyo dadaalka uu dadaalo musiib maku yahayo maku toosan yahay waa ku toosan yahay laakiin xaqa ma asiibay mid unbaa xaqa asiibaya labadooda ma wada asiibayan falahu ajrun buu leeyahay faxadadtu bihi abaa bakrin ayaan u sheegay yaziid ibnu lhaad baa dhahayo faxadadtu bihi abaa bakri bna xasmin baan u sheegay faqaala waxa uu yidhi haakada xadaanii abu salma can abi hurayra sidaan baa abu salamata bn cabdiraxmaan abi hurayra uu iiga wariyey ayb xadiidkan marka baabkan wuxuu usoo dhexgeliyey qadahuu ku saabsan yahay qadaha fatwadana waa ku saabsan yahay sidoo kale maxaa yeele fatwada iyo qadaha weliba fatwadaa mararka qaar dhib badan maxaa yeele fatwadu iyadu waxay u baahan tahay ahlucilmiga qaar badanoo ka mida waxay fatwada shardi uga dhigaan cadaalad waa qasab ninka muftiga laabudda an yakuuna cadlan لأnna muftigu waxbuu soo warina isagu waa min baabi waa raawi oo kale waay wuxuu leeyahay harcigan harcigaa le harciga rasuulka sidaa iyo sidaabaa ku jirto waa nin marka akhbaar sheegayo ninka akhbaarta sheegayana waxaa laga rabaa shuruuddii shahaadada in laga helo markhaatida ma garan laakiin ninka isagu xaakimka akhbaar isagu ma sheegee waxbuu laazimiyaa xugun marka hadduu faasiq yahay qadaha iyo yaqaano waa iska waa iska ansixi karaa qadihiisa dii maalan nin faasiqa xaakimku doortay oo kale laakiin cilmi lahoo qadihiisa u cilmi ahaan uga bixi karo haddii la doorto qadaayaadkiisa waa iska ansaxaya aqdiyadiisa waa ansaxaysa wixii aan markaa de yani wixii budlaan iyo aan ku imaanaynin ayb laakiin fatwada keliya waxay ka ansaxaysaa nin cadli ku sifaysan waa ka daran tahay marka marmar fatwadaaba dhib badan qaala xadaanaa cabaasun اlcambariyu qaala xadaanaa cumar bnu yuunus qaala xadaanaa mulaasim bnu camrin qaala xadaanii muusa bnu najda wahuwa majhuulu akhraja xadiidahu abu daawuud can jadihi yaziida bni cabdiraxmaan wahuwa abu kahiir weeyaane qaala xadaanii abu hurayrata can الnabiy salى اllahu alيه ali waslm qaal man dalaba qadaءa اlmuslimiin muslimiinta qadahooda qofkii dalba xataa yanaalahu intuu ka gaaro si uu u gaaro uma halaba cadluhu cadligiisa uu ka qaalib noqdo jawrahu jawrkiisa falahu ljanna buu leeyahay waman halaba jawruhu jawrkiisu qofkuu ka bato uu ka qaalib noqdo cadlahu cadaaladiisa falahu naar naar buu leeyahay yanii insaanku wixii ka qaalibaa lagu xukumaa xadiidkan daciif weeyaanu ninkaa waxaa ku jira muusa bnu najda wahuwa majhuulun qaala xadaanaa ibraahiimu bnu xamza قال xدثنا إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي قال xدثنا زيد بن أبي الزرقاء قال xدثنا بن أبي الزناad عن أبيه عن عبayd اللh بن عبد الله بن cتبة عن ابن عabاaس قاaل وmن لم يحكم بma أنزل الله فأuلئiكa هم الكاaفiروuن إلى qowله الفاaسقوuن hؤuلاaءi الآaيaaت aيadahani الثaلاaث سدexda ah نزلت في اليهوudi يahuuday kusoo degtay khاaصaةan gaar ahaan fii quraydata wanadiir bay ku soo degtay bani qurayda bani nadiir sababkay ugu soo degtayna waxay ahayd iyagiibaa intay isdagaaleen baa labadii qolo qola laga adkaaday la adoonsaday markaasay waxay ku heshiiyeen qolada adkaatay hadday qolada laga adkaaday wax ka disho konton wusqi konton hamsuuna wusqan oo qamadii ah in la siiyo ama wax ah diyadooda in konton laga dhiga qolada daciifkaa hadday ka disho qoladan kale oo qawiga xoogga leh haddii wax laga dilana iyaga boqolkaa loo dhammaystiraayo yani dadka qaaraa nus qaarna nus maahan oo kale wayayb dad isku diina oo yanii marka iyagoo sidaas marka xaalkaas maraayo ayaa nebigu yimid calayh isalaatu wasalaam qoladii marka labadoodii baa laga adkaaday marka labadii qole saas ku doonsanaysay islaamkii baa ka qaalib noqday welina madiinay deganaayeen markaas baa waxaa dhacday qoladii marka la adoonsan jiray waxbaa laga dilay markaasaa nus loo keenay ma nus la yeelaynin haddaad doontaan nebi maxamed noo moxamed noo geeyen dhulka ilaa isagaa markaas hayee markaas baa waxay yidhaahdeen qoladii markaa dulmiga waday ayaa dad intay dirsadeen munaafiqiin ay waxay yidhaahdeen moxamed iyo noo soo ogaado qadiyadan oo kale muxuu ku xukumayaa bal soo soo warsada haddii wax annaga noo fiican nooga yimaado xaggiisana waa qaadanayna haddaysan nooga imaaninna waa diidayna yaquuluuna in uutiitum haada fakhuduuhu wain lam tu'towhu faxdaruuh siyaaqa marka aayaddu saas ay ku soo degtay aayaddaanimarkaasaa nebigu sal l slam xukunkii bayaaniyey ilaa marka yaa ayuha rasuulu laa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi اlkufri min aladiina qaaluu aamanaa biafwaahihim walam tu'min quluubuhum iyo ilaa aayaadkaas baa soo degay marka sababu nusuulka aayadda wuxuu leeya yahuuday aayadahan ku soo degeen ilaa marka iyo labadaa qolo laakiin culimmada waxay isku raaceen alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab sababu nusuulku sidaa ha ahaado laakiin waa alcibratu bicumuumi lafdi wixii iyaga camalkoodaoo kale la yimaado waa gelaya oo ku dureersanaya ee macnuhu maahan aayaddan yahuud bay ka hadashay wax camaloo ay leedahay maanta ma taagna ma laga wada dadka qaar baa saa u fahmaya saas ma aha ahlucilmiga qaar ka midana aayaddan waxay ku fasireen bowman lam yaxkum bima anzala allaahu fa ulaa'ika hum ulkaafiruuna filmuslimiinay dhaheen aayaddani muslimiintayba ku soo degtoy ka warramaysaa ayb iyadana marka ibnu kaiir waa werinaya aahaartaas dabari waa werinayaa waa mashhuur weya ayb sheekh moxamed alamiin ashanqiiطi adwaaulbayaanka weliba wuxuu rajaxay aayadda hore fa ulaa'ika hum ulkaafiruun mu'miniinta inay ka hadlayso u ku soo degtay maxaa yeele wuxuu leeyahay siyaaqa aayadda wuxuuba tilmaamayaa mu'miniinta wax laga hadlaya waa mu'miniinta ayb oo aayadda siyaaqeedu waa maxay falaa takhshawu اnnaasa wakhshawm walaa tashtaruu biaayaatii amanan qaliilan waman lam yaxkum bima anzala اllahu fa ula'ika hum ulkaafiruun yaa lagula hadlaa khitaabkaas mu'miniintaa lagula hadlaya siyaaqu laaya marka wuxuu deliil u yahay sariix ah muminiinta in awaamirtaani ay ku socoto isagu marka qowlkaas uu doortay markuu aqwaasha dhan soo kaxeeyey ayb oo waxa uu yidhi aldaahiru اlmutabaadiru min siyaaqi اlaayaati ana aayata hum اlkaafiruun naazilaة fi اlmuslimiina liأnnahu tacaala qaala qablahaa mukhaaطiban limuslimii haadihi اlأumma falaa takhshaw الnaasa wakhshown walaa tashtaruu biaayaatii amanan qaliilaa muminiinta marka ay ku socota uma qaala marka see loo tawjiihinaa marka muminiinta ha ku socoto tawjiihu waa sidee marka uma qaala markaa wuxuu yidhi waman lam yaxkum bimaa anzala allaahu ayb faulaa'ika hum اlkaafiruun faاlkhiطaabu lilmuslimiina kamaa huwa daahirun mutabaadirun min siyaaqi اlaaya wacalayhi marka wacalaa hada اlqowl فالكفر إmا كفر dون كفر وإmا أن يkوna فaعل ذلكa مستحلا لh أو qاaصدا جحد أحكاaم اللahi أو qاaصدا جaحد أحكاaم اللahi وradha مaعa العلم بها فhuوa كفر يوqل عن الملة مخرج عن الملة aayadda marka muslimiinta markaa lagu dejiyo ayaa waxaa la kala qaadayaa marka xaaladda qofku uu ku xambaartay inuu xukunkan alle uu ka leexdo haddii marka ay ugu xambaartay inuu xukunka alle ka leexdo istixlaal oo uu xalaashaday isaga ama mucaaradatan lixukmi illaahi taana culimmadu waa sheegaan sheekh maxamed alamiini shanqiidi laftirkiisana waa sheegayaay war diintii waa tanaa ku xukun baa layihi ma rabnuu yidhi ayb annaga kanaan wadanaa kan waan aad sheegays ma naqaani anagu tanaan naqaana waa mucaarada ku dar marka istixlaalka mucaaradada iyo waxaa ku dartaa inuu diintii iyo iyadiiba isla simaayo iyo qawaaniinta oo uu leeyahay marka haddaan ku xukumo aniga aayaddan iyo haddaan wax ku xukumo isku mid leh ayb wax ay isdhaamaan ma leh hadduu yidhaah ku gaalooba iyadan ayb waxaa soo gelaya marka dadka xeer beegtiga wax ku xukumo xeer jajabka ku wax ku xukumo haddii la yidhaha waxaarkan aad wadaan oo aabbayaalkiina awayaalkiin ka soo gaarteen maahan sharcigii alle sharciga alle waa saan war haddii saan la dhaho iyo haddii saan la dhahoba isku mid waayo dhib ma leh war maxay sharcigii alle iyo xeerkaaga maa isku mid ahaa waa u dhammaatay wuu ku gaaloobaya kaas mid saddexaad waa isaga mid kale marka waxuu noqonaya hadduu ka fadilaba ou yidhaah war wadaadu wakhtigan waxaan aad sheegaysid wakhtigan wakhtigeedii maba ahanba casrigii jaahiliga waxaa lagu xukumi jiray jahlina waa laga baxay dadku hadda waa il baxeen wahada yakfur waa ku gaaloobaya kaasoo kalena midka marka aan ku gaaloobayni wuxuu noqonayaa ninkaa shahwo iyo hawo ay u geysay inuu xukunkii alla ka leexdo ama laaluush uu qaadanayo darteed ama uu isleeyahay war waxaan baa lacag iyo ka helaysa adaad sharciga alla haddaad aadid amaad waxweysaayo hadhow meesha ku baahataa iyo waan ogyahay inuu xaaraan ku jiro ka noocaasoo kale culammadu waxay yidhaahdaan kufruhu waa kufrun duuna kufrin bacdi ahlilcilmina waxay kala soocaan qaanuunka ninka dejiyo iyo kan kale ninka qaanuunka dejinaayo samaynayo isaga laa yakuunu ilaa mustaxilan ay dhahaan muxuu u dejinayaa haddii uusan aaminsanayn inuu fiican yahay kan sharciga alle inuu ka fiican yahay haddaan u rumaysnayn muxuu u qorayaa bay dhahayaan sheekh ibnu cuthaymiin baa qowlkaas marka laga sheegay saasoo kale marka u tilmaamay calaa kullin wakhtiyadan dambe culimmadii noolayd markii sideeda waxaad ogaataa islaamka qaanuun inta meel kale looga keenay isku xukuma la yidhaahdo boqol sano ka hor ma jirin ilaa hal mar bay dhacday halkaas marna waxay ahayd markii tataarta ay dhulka muslimiinta qabsadeen buug waxay wadan jireen layidhaa yaasiq oo qaanuunkan hadda ay maxkamadaha qaarkood yaallo la mid ah oo jenkiis khaan ninkii la dhihi jiray uu soo alifay marka isagu wuxuu ka keenay axkaamta diinta islaamka nasraaniyada yahuudda iyo waxyaabo aaraa'diisa iyo isku dardaray waa qoray markaasuu yidhi meeshii uu tago u qabsadaba kan ha lagu xukumo waa sida hadda qaanuunkan u samaysan yahi oo kale lanna qaanuunkan marka la dejinayo nidaamkaasaa la maraa waxaa la leeyahay dadkaan u dejinaynayaa waay waa muslimiin laabudda islaamka wax laga fiiriyo ayb waa la fiiriyey nasaarada iyo yahuudda iyo dhaqamadaas dadkaas yacnii ummadahaas kaloon muslimiinta ahaynna wax laga fiiriyo qayb nooga soo qaad inta noo dhig dhaqankii soomaaligana waa in la raadiyey laabudda ila soomaaliyaa nahay aa la leeyahay dhaqankiina waxbaa laga soo qaaday waa laysku jacburinayaa dhaqankiina kaas baa marka wuxuu noqonayaa qaanuunuu noqona maxkamad baa la dhigaya isagii baa loo laabanaya say ahaataba ka noocaas oo kale qofka samaynayo shanigiisu waa daran yahay marka tataartu kaasay keeneen intii ay xukumayeen unbaa dadku ay xoog sanka uga geliyeen markii laga adkaaday oo ay dhulka islaamka ka baxeenna qaanuunkoodiina waa la baxay sababtoo ah waxaa weeyaan dadka muslimiinta ma aynan baranin ilmahooda ma barin wax danoo ay u galeen ma jirin waa laga tegey marka kan laakiin mushkilada uu nagu dhaliyey waxay tahay jaamacadaa loo furay waa la bartay shaqaa lagu bixiyey innagiibu marka jirhkeenniibuu saa u dhexgalay marka dhibkaas u leehay axmed shaakir baa saas dhahay alcallaama axmed moxamed shaakir kitaab wuxuu leeyahay la yidhaahdo alxukmu aljaahiliya taasuu uga hadlaa isaga marka wuxuu noolaa markii maxaakim sharcigu soo gaaray axmed shaakir maxaakimtii sharciga ahayd buu soo gaaro asaga qaalli ka ahaa jiray iyo aabbihiis isaga aabbihii waa sheekhan musnadka taxqiijiyey tirmidiga sharxay wa caalim muxadid faqiih ah risaaladana marka taxqiiq ku sameeyey kitaabkaasi marka markuu marka wakhtiyadiisii dambe ayaa masar qaanuun in lagu fardiyo la bilaabay dadkii marka wuxuu arkayoo ka sii socdo marka diinka maqaalaad fara badan buu ka qoray marka wuxuuna isagu yidhi marka qaanuunkan iyo waxaan iyo cidday ka timid iyo qofka wax ku xukumaa qaanuunkan wadcigaa wixiisu waa kufri diinkan uga baxayo macnaha macno noocaas oo kale ayuu aad uga buuxiyey aad marka wuxuu ugu dadaalay dadkii culummada berigaas joogay inuu xamlo qaadaan xamlo inay qaadaan waxaan ay ka hor tagaan laakiin waaqica uu ka hadlaayo waaqiceennan mid u dhigmo unbuu ahaa culimo marka iyaga muqallidiin iska ahoo iyaga aan yacni qaar badanoo ka mida aan waxa masaalixda mafaasid iyoba aan kala fahmi karin ayaa manaasibta diiniga haysatay markaas markaasay waxay leeyihiin marka talo la yidhaha warkeena talo sharcigii baa waddanka lagu xukumayaaye idinka intaad isu tagtaan bal kutubtii iyo wixii wax lagu xukumi lahay la imaado barnaamijkii keensada markaasay waxay leeyihiin kan shaaficigaana wuxuu leeyahay kitaab kutubada shaaficiyada waxaan ahayn maya kan xanafigaana xanafiyada waxaan ahayn maya maalikiga maalikiya waxaan ahayn maya ee waaba layska dhaafay marka qaanuun baa la keenay marka faranji ka yimid agtiisa qaanuun gaalaada loo keenay awel wuxuu diidaya maalig iyo abu xaniife iyuu diidaye mid wax kala dhexeeya aan jirin baa loo keenay markaasi haddana waxay isku sii qabsadeen naag iyo qaali laga naagaha waxay soo barteen qaalinimada iyo waxyaabahaas qaanuun gaalaadka wax ma xukumi kartaa mase ma xukumi kartay haddana isku qabteen ka soo tala bixiyaa la yidhi waxay yidhaahdeen kii xanafiga wuxuu yidhi maal waa xukumi kartaa laakiin xuduudda maya saddexdii madhaboo kale ma xukumi karta maal walaa xuduud khilaaf unbaa yimaada marka meeshii la yidhaha bal waxa la xalleeyo culummo iskhilaafsan baa warqaddeed la arkaan kuwaan hadda dadkan hadda dadkan hadda culummo maba la dhihi kareen in badanoo iyagu meelaha ka hadasho oo khilaaf iyo un marka mar walba axwaashoodu aan fiirinaynin masaalixda iyo waxa haysta marka haysta markaasuu isagu wuxuu yidhi marka axmed shaakir war khilaafkan intaad iska dhaaftaan wuxuu yidhi waxaad ka fiirisaan mas'alada naag wax ma xukumi kartaa baa la idin weydiinayaaye nin wax ma xukumi karaa wadcigan aan ku jirno nin maxkamadahan ma fadhiisan karaa isweydiiya u yidhi aniga marka waxaan idin leeyahay buu yidhi maxkamadahan nin xataa qaalli kama noqon karo madhabu shaafici haddii la qabto kan axmed kan maalik kan abu xaniifa anaa idiin haayo yii waa maxay qaa sharci allaba laguma xukumayn haddaad mansabkii maxkamaddii tagto sharci alla waxba lagu xukumaynin laa abu xaniifa walaa maalik walaa shaafici walaa axmed mid ay agtiisa ku bannaan tahay ma jirto iska dhaaf haddana akhiiran un meeshaan bay ku dembeysay oo caalamulislaami meeshaan hadda uu joogo maraya calaa kullin mas'aladan marka sidaas wakhtiyadan dambe marka waxaan markay yimaadeen baa culammada qaar ay wax ka qorqoreen qawaaniintan wadcigaa qofka wax ku xukumaa marka ilal aanana warkeedu waa socdaa dadkuna waxaa weeyaan maa bayna mufritin wa mufaritin mid gabadfal ku jiro iyo mid ka badbadiyey mid yidhi muطlaqanba ninkii ilaahay xukunkiisa waxaanay wax ku xukumo waa gaal wax la kala saarayaa ma leh nin baan beri waxaan ka dhiga meelahan yani waxaan ka maqlay isagoo mas'aladan buu ka hadlayaa markaas wuxuu leeyahay ninkii xukunka alle xugun aan ahayn wax ku xukuma waa gaal dad baa waxay dhahayaan yidhi ibnu cabbaas ayaa wuxuu yidhi kufriga kala saaray layse alkufru aladii tadhabuuna ilayhi waxaasuu yidhi lababa waa uga jawaabayaa yidhi ibnu cabbaas horta waxaas wax ka ansaxayba maahanuu yidhi wax ka ansaxay horta waa yihiinoo yacni asaaniid saxiixay uga ansaxday wax culimmadii mufasiriinta kama ansixin yidhina ma hayno taa ag iska waa iska fududahay wuxuu yidhi midda kale xataa haddii ibnu cabbaas uu yidhaahdo annaga ibnu cabbaas maan raacayna mase aayaddan raacaynaa waman lam yaxkum bimaa anzala allaahu fa ulaa'ika hum ulkaafiruuna ilaahi leeya alkaafiruuna dhahayaan marka ma ibnu cabbaas warkiisaan maqlaynaa mase aayaddan ibnu cabbaas aayadda saad u maqashay u maqlay soo maaha waana kaaga cilmi badan yahay nin sunno u xamaasaysanoo diin u xamaasaysan buu iska dhigayaan waxaa adii ibnu cabbaas isku haysataan war kufrigan sharxiisa way hay-adda ibnu cabbaasna waa kaaga aqoon badan yahay hadda tafsiirka uga aqoon badan taha baab kale dadkaas marka haddii la yidhaha sheikh hebel iyo ninkii caalimka ahay iyo khilaafkiisa la yidhaha culimmada masaladan waa isku khilaaftay haddii la dhaho waa wareer khatar tafsiilkaas marka yaa culimmadu ay u badan yihiin qola marka waxaa weeyaan waa mufridiin w saasay mufridiin u yihiin qolana mufaridiin weeyaanoo iyagu waxay sameeyaan maanta dhan tafsiilkay ka warramayaan ahmiyadda uu leeyahay alxukmu bimaa anzala allaahuna kama hadlaayaan kamana hadlaayaan dhibka uu keeni karo haddii aan lagu xukumin qofkii ka taga xukunka alleh waciidka ku soo arooray iyo meesha uu joogo iyo kama sheekeeyaan mas'alow ka hadlayaa laba saac wuxuu haystaa maanta dhan wuxuu ka hadlayaa keliya u ninkan inuunan gaal ahayn bis buu rabaa inuu taxqiijiyan dadkiina waa isku darayaayo nin la soo taagan war shareecadii aan culimmada intay u tagto war sharciga islaamku waa kan kitaabka wax ku xukun maxkamadan waxaan addigaysa ka dhaaf adaa madaxweyne ah waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo war waa isku mid waxaan sheegaysaan dad gacan laga gooyo wakhtigaan iyo ma geli karna inaga dhaafan mucaarado sariix abaa maalan ou la imaanayaa wakhtigeedii shiiqo waa laga soo tegey wax kale igala hadla saa'idka iska jooga kutubtiinna akhriya waa ogolahay dhaxalkay waxyaabahaas ka hadla iyo salaadda iyo so uma aragtaan buu leeyahay soonkii iyo waa ogolnahay oo dowladda wakhtiga soonku mawaasimtaasoo kale waa qadarisaa oo jimcada waa maalin fasaxa ciidaha waa dastuurka waxaa ku yacni xukunka waxaa ku taalla in maalmahaas fasaxa uma ilaa daalika mid marka sidaas buu dhahayaayo wadaad baa marka qiil u sii samaynayo wuxuu leeyahay madaxda hadda joogta maba jiraba nin aan sharciga wax ku xukumin oo wadaadu waa sidee sooma arkin buu ku leeyahay dugsiyada qur-aanka waa furan yihin waa ogol yihiin suu diinta ka mid maahan taasba diintao dhan kama tegin buu leeyahay yacni ilaa haada alxad taasi marka maxay fasaxaysaan ninkii madaxda ahaa inuunan marnaba sharci alle wax fiican inuu ku taagan yahu moodayaan marka masaladan xaqeeda waxay tahay ninka xaakimkaa marka loo tago xaqa in loo sheego oo la yidhaha inuu u dhaxeeyo kufri diinta looga baxo iyo kufri kaas ku gaarsiinayo inu labadaabaa ku dhex jirtaayo ilaahay ka cabsi in la yidhah tafsiilkan marka inaan loo gelin maxaa yeele fii maqaami tarhiib waa in la cabsi geliyaa ninkan ayb laakiin haddaad adiga aayaad iyo axaadiid iyo waxuunan aqoonin usii furto war anaaba culummada ka maqlayuu leeyahay wax dhibo ay leedahay male ile dadku waxaan gaalnimo maahan marka la yidhaah waxay u beddelayaan dhib male baa la yidhi buu leeyahay taadi inaad dawaysaa lagaa rabaa labadaas marka ayay dadkii ugu kala jiraan marka waxaa iyo kuwa gaalnimadoodu ay caddahay oo wuxooda mucaarado iyo istixlaal ay tahay oo la soo geliyo marka madaxdan muslimiinta xukunto annagu ma dhihi karno kulligood mid aan diaan yacnii aysan mucaarado ka ahaynna ma jiro kulligoodna mucaarado ay ka tahayna ma dhihi karno nin walbaa yacni axkaamtiisa culimmada in inta loo bandhigo xugun ay iyagu saaran looga dambeeyaan marka adiga qaacido aad kulli ku wada islaaminayso iyo qaacido aad kulli ku wada gaalaynayso iska ilaalin marka aayaddan macnaha baan marka ka sheegi karnaa tafsiilkaas yacnii ama in aayaddu waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika hum ulkaafiruun inay gelayaan ahlu ummaddan laftirkeedana culimmadii salafka ahaa ibnu xajar wuxuu ka soo naqliyey ismaaciil ulqaadi wuxuu dhintay laba boqol siddeetan iyo labadii culimmada maalikiyadu ka mid yahay kitaab axkaamulqur'aan la yidhaha buu leeyahay qayb yar baa hadda ka daabacan u ahaayaa axkaamulqur'aankiisa in badanna waa mafquud marka aayaddan wuu ka hadlay qowlkan ibnu cabbaas uu sheegay tafsiirkan sababu nusuulka intaas ku ekeeya nuskhada hadda daabacan ibnu xajar isaga marka waa sii wadayo wuxuu ka naqliyey hadalkan ayb walacalla marka waxyaabahaas mafquudkaa isagu marka inuu dul istaagay sidaan buu yidhi marka ibnu xajar miثlu haadaa أna alaayaati naزlat fii bani الnadiir waqurayda sidaan buu soo naqliyey ibnu xajar waqaala ismaaciilu اlqaadi fii axkaami اlqur'aan markuu sheegay waxyaabahan ظaahiru اlaayaati wuxuu yidhi yadullu calىa ana man facala midla maa facaluu waاkhtaraca xukman yukhaalifu bihi xukma اllaahi qofkii soo ikhtiraacay xugun xukunka alle ku khilaafayo wajacalahu diinan yucmalu bihi diin lagu camal falana ka dhigaayo faqad lazimahu waxaa ku laazimayo milu maa lazimahu wixii kuwaa ku laazimay min alwaciidi اlmadkuuri waciidkii lasoo sheegay ah xaakiman kaana ow hayrahu mas'aladanna muhiim waay ama xaakim ha noqdo ama hayrkiis ha noqdo farta marka waaa badana xukaamtay ku godan tahay laakiin xaakimka hayrkiis ma soo gelaya mise ma soo gelaya wuu soo gelayaa ninkii dadka inta wax u dhoodhooba aan diin ahayn yidhaahdo kan baa diinta ilaahay ah mujtahidna aan ahayn ama intou wax xukumo ou qado isku jacburiyo uu yidhaah xukunkii alle xukunka rasuulka aanna ahayn sidanna ha lagu wada yidhaahdo xukun mubadel abuu sameeyey aayadda waa gelaa waman lam yaxkum bimaa anzala allaahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun marka dadku dhinaca xaakimka keliya maahane dad baa waxay xukaam ka noqdeen axkaamta sharciga hada xalaal u hada xaraam kuwo waxay xukaam ka noqdeen dadka tasniifintooda midkan waa gaal waa kaafir midkan waa mubtadic midkan waa munaafiq midkan waa faasiq axkaam diin ah waa caadaad maaha iyada laftirkeeda xukunka alla haddaadan ku raacin intaa tiraa ninkan waa gaal ninkan waa mubtadic warsheekhu maxaa ku tiri xukunkii alle xukunka rasuulka ayaan aniga sidaan ku eri hadday noqon weysa maxaad noqone xukun mubadel ah baad dadka u sheegaysaa sidaasaa marka uu tilmaamay alqaadi ismaaciil alqaadi ayb kitaabkaas axkaamulqur'aanka ayuu ku sheegay qidcadan marka ibnu xajar baa soo naqliyey naqliga culummadu dabcan ammaanadooda cilmigaa waa ku kalsoonnahay qofka hadhow marka inuu kitaabka soo qabto axkaamulqur'aanku ma ku taal warkan uu yidhaahdo war laga been abuuray waa sax maahan maxaa yeele kitaabka dhan baaba wax badan mafquudka adan suuraة اlmaa-ida marku saa u dhammeeyo xaguu aadaya maala suuraة اlmu'minuun u aadaya hinta u dhaxaysa axkaamta ku jirto waa mafquul suuraة اlmu'minuun baa maa-ida muminuun ku xujiyey waa kan hadda daabacan waana ka aan haynan calaa kullin aayadahan marka macaanideeda saas waaye tasarucna uma baahna dhibka marka iyo tasaruceeda dhibka ka dhalanayana aad waxyaabo badan oo adduunyada hadda maanta daboolay wey dhib fara badan iyo fidno badan oo duniyada ka socoto asal iyo asaas waxaa u ah aayaddan ibnu cabdilbar isagu wuxuu leeyahay aayaddan waxay ahayd buu leeyahay aayadaha mutashaabiha ah oo yacnii macaanida kala duwan leh oo marka nusuusta kale loo celiyo macnaha saxdaa la fahmayo ayay ka mid tahay buu yidhi waxaana ku dhego oo qabsada buu yidhi khawaarijta wa min alaayaati alatii tatashabbahu calayha alkhawaariju waman lam yaxkum bimaa anzala allaahu ulaaika hum lkaafiruun baa ka midu yidhi mara qofka inuu aad u fiiriyo ifraadka iyo tafriidka laga dhaafo ayb haaulaaءi اlaayaat الثaلaaثu naزlat fi اlyahuudi khaaصaة fii quraydata wالnadiir biاlahi towfiq sal اl sl l nbina